dad goobjoogayaal oo ku sugan magaalada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa v o da u sheegay in in ka badan afar qof oo rayidii ay ku dhimatay duqayn madaafiic iyo duqayn kaleoo maanta ka dhacday magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dadka deegaanka ayaa sheegay in xaaladda wakhtigani aanay deganayn waxaana magaalada hareeraheeda weli la sheegaya inay isku horfadhiyaan ciidamada dowladda ee weeyoheliyaan kuwa amisom iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab dad hor leh ayaa ka barakacay saaka degmadaasi mar kale mid ka mid a dadkii shalay ka barakacay qoryooley oo haatan ku sugan tuulada tuuratoro oo shan iyo labaatan kilomitr u jirto qoryooley magaciisana sababa dhinaca amniga u qariyay ayaa v o da uga warramay xaaladda degmada sida ay tahay saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay waxayna markii ugu horreyse weydiisay wixii dhacay dagaalkii shalay kadib dagaalkii shalay wixii ka dambeeyey xalay ilaa hooga weyn hooneed saakadan laba iyo tobanka markii salaada subax la tukada agteed baa waxaas weerar ka yimaada dhinacaas iyo wado ka baxda wadada qoryoolay ka baxda xamar ka imaata dhinacaas iyo diisar u baxdaa weerar laga soo qaaday hoogo haddana way yara degan tahay waxaa lasoo tuurtuuray madaafiic aada u xoog badan hoogiyaal isugu jiro laba xaafad ay ku kala dhacan hoogiyaashaas waxay aheeday waxaa la yidhahdaa xaafad la yidhahda hodan iyo xaafad la yidhahda boolisiidow yaa wax ku noqday marka boolisido waxaa ku dhintay afar qofaa ku dhimata marka wararkaasi see ku helaysaan adinka dadkii ka barakacay magaalada ayaa tihiin ma joogtaan see idinkugu suurooday inaad wararkaasi heshaan
magaalada dadka degan waa iska magaalo yaroo dadka xolali iyo beerali ay u badan yihiin waa la is yaqaanaa qof walba waxaa se hadda aniga magacyada u sheegaya isku naqaanaa marka sidaas darteed maxay ahday waa la sheegi karaa oo hebel waa dhintay ilmihiis waa dhintay saas baan ku helaynaa maxay ah telefoonada marka isku dirna waa hagaag marka hadda waktigan la joogo magaalada amnigeeda iyo deganaanshiyaheeda maxaad iiga sheegi kartaa dadku waxay kuu sheegeen wallahi magaalada hadda waa yara roon tahay laakiin soomaal maahan abaarkii dib in lasoo weeraro maxay ah dadka baqbaqdeen aada badan bay qabeen magaalada soo la faarjiyay guryo cidda waxay ku badan yihiin guryaha waxay u badan yihiin ooshada iyo sida carishiinka murduliyaash iyo jeengada ay u badan yihiin maxay ahday meel laga gala malahan madaafiicda laku weeraro maxay ahday hoogiyaashii waxaa dhacay meel laga gala malahan sidaas darteed marka dadka waxay doorbeen inay cararaan magaalada ay haawato ciidan oo keliya joogo iyo odayaal waa tahay marka bal waxaad ka warantaa dadkiina ka barakacay degmada qoryooley ee jooga wakhtigan deegaanka toorotorow ee dhinaca wadada aada afgooye tiro ahaan intee bay la egyihiin
aad bay u badan yihiin dadkaas aad bay u badan yihiin xitaa waxay dad xamar u qaxaa jira dad u qaxa dacaaro dhinacaasaa jira dad marka u qaxaa jira dad afgoy usoo qaxaa jira annaga marka qof adii meeshii maxaa lahaa qofka ugu horreeyo maxaa lahaa wax ku xigsi kara xitaa biyaha laga heli kara unba u qaxeen marka un qofka qofka ku jiidanaya ayaa taqaanaa maxay ahayd ehelku ah maanta biyaha xitaa ku siinaya jilaal baa jira kuleel aad u bacan baa jira oon baa dadka baabi'iyey marka meel biyo laga helo unbaa loo cararaya hadda nafta meesha ilaahay kugu geeyo rajadiinu maxay tahay marka ma inaad noqotaan hadday magaaladu isbedesho degto mise inaad halkiina kusii nagaadaan rajadeenna waxay tahay anaga reer tuulaaley iyo reer buulaaley iyo reer beeraaley ahaan misigada cunayna dadkeenaan kala soo bixi jirnay neefka aan caanaha maxala shaha ku karsanona waxay ahayd xoolaheenaan ka maalin jirnay marka haddiiba ilaahay nooga dhigo meel nabad ah lagu noqon karo ilahay waan ka rajaynaynaa inay nabad noogu noqoto meesha magaaladen wax nooga ron maba jiraanba waa hagaag waaye marka adi bal haatan waxaad ka warantaa xaaladda nololeeda adiga aad ku sugan tahay iyo qoyskaaga hadday jiraan cid kula barakacday aniga qoyskeyga waxay ku kooban yihiin aarkeyga hooyada yaabahay iyo walaalahay oo lix qof baana nahay weliba maxay ahday hadda meeshaasaan kusugan nahay alxamdulilah waa iska yara roonahay dad soo qaxay dhibaataysan magaaladooda kasoo qaxay guryahooda aan degneen un baan nahay laakiin waxaa la heli karaa dad naga badan oo aad u dandareysan dhibaato badan ku dhacday oo maxay ahday xitaa gaadiidka ay ku guuraan aysan haysan baa jira marka dhibaato aada u ba-an baa jirta kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka ka barakacay magaalada qoryool ee gobolka shabeellada hoose oo saare cabdi axmed khadka telefoonka ugu warramayey